waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
farsamooyinka cusub ayay bini'aadanku mar walba isku dayayeen inay sii horumariyaan haddase horumarku wuxuu marayaa in la sameeyo mashiinno ama kombyuutaro dadkii sameeyey ka caqli badan waayahan waxaa socda doodda ku aadan waxaa loo bixiyaa artificial intelligency oo loo soo gaabiya a i haddaba waa maxay a i maxaa laga faa'iidi karaa maxayse dhiba oo keeni kartaa a i waa saynis lagu doonayo in mashiinadu ay u fakaraan sida bini'aadanka oo kale oo sida bini'aadanka ay wax u gartaan go'aanna u gaaraan a i waa nidaam kombyuutaradu ilbiriqsiyo ku eegayaan balaayiin macluumaad ah jawaabta aad rabtana markiiba ku siinayaan jat g b t oo ah aaladda ee ahayda hadda ugu caansan ayaad weydiin kartaa wax kasta oo aad rabto jawaabtuna ilbiriqsiyo ayay kuugu soo tuuraysaa jat g b t wuxuu hadda bilaabay in xataa af soomaaliga uu kuugu jawaabo haddii aad sidaasi ka codsato maxamed ibraahin oo farsamooyinka cusub ee caalamka aad ula socda ayaa hadda isagu isticmaala jat g b t wuxuu weydiiyey aaladdan inay bal wax uga sheegto jaaliyadda soomaalida ee dalkan astareeliya af soomaalina ay jawaabta ku keento waxaa dhici karta in lahjadda ay jaat g b t ku hadlayso ay dadka qaarkood ku adkaato laakiin waatan jawaabtii jaat g b t soomaalida badana magangalyo uu raadsaday australia shiligaas taniyo markaasna bulshada wakhay sii kordhaysa iyadoo ay jirto dib u midayn qoys iyo socdaal dheeraad ah somaali australian waxay si firfircuun uga qayb qaataan dhinaco badan oo nolosha australia ah sida ganacsiga waxbarashada iyo siyaasadda waxshay si kaniya uga qayb qaataan dhaqanka kala duwan ee dalka iyagu ilaalinaya dhaqankooda ka mid iyagu sidoo kale dexkalaya nolosha australia magaalooyinka sida melbourne iyo sydney wakshaa ku nobulshuyin soomaalid oo waaweyn halkaasoo ay ka jiraan ururada bulshada iyo ganacsiyada sida makacayadaha soomaalida dukaamada iyo masaaj waxbarashada ayaa luga jiimaya bulshada dexdida waxaana jira soomaali badan oo australian ah oo raajda waxbarasho sare iyo shirfado shirfadiid sidoo kale wakshaa jira dadaalo bulsho lagu taageerayo dadka cusub ee yimaada si ay ula kabsadaan nolosha australia oo ay ku jiraan fasalukada iyo barnaamijyo shaqo waxaa kaloo la weydiiyey jat g b t inay ka waranto bal xaaladda dalka soomaaliya waxayna sheegtay in dhibaatooyin ay haystaan dalkaasi soomaaliya waxay wajahay caqabado adag sanadihii la soo dhaafay dhibaatada ugu weyn ee hadda jir waa xasilooni daro siyaasadeed xasilooni daradan siyaasadeed washa si murjiyay colaado socda u dhexseeya kooxo kala duwan oo ay ku jiraan ciidamada dowladda hay-adaha gobolka iyo kooxo xagjir ah sida al-shabaab taasi waxshay keentay nadiiso dowlad shogleh midaysan oo awood u leh inay si waxku oo olga waa kan maxamed ibraahin oo sharaxaya waxa artificial intelligence ay tahay ama a ida a i ama artificial intelligence ma aha horta fikrad cusub oo sanado badan bay kusoo jirtay jaamacadaha iyo akademiya waxa cusubse waxay tahay sida ay u faaftay sida degdegta november ayaa miidiya intiisa badan lasoo qabsaday open a i waa jab g b t meel badan lasoo qoray aniga kula hadlaya marka waxaan usoo socday maraykanka decemberta waxaa mategi doonaa america oo silicon valley baa mategi doonaa laakiin arrinta muhiimka waxay ahayd sida dhaqsida le ay u faaftay oo ummadoo dhan ay u gaartay marka hore free bay ahayd three three point five marka dambena lacag baa laga dhigo labaatan doolar meelaha bishii marka dad badan baa isticmaala oo waxaa aada loogu isticmaalaa xagga waxbarashada weliba ardayda oo ka faa'iidaysata oo wax badan ay ururinayso marka faa'iidooyin badanna way leedahay and of course wax kastoo technologia dhibaatooyin badanna way leedahay waa gartay mararka qaarkood hadda waxaa bilaabatay in wax markaad aragtay la sameeyey ama wax la qoray la yidhaahdo waxaan hadda ma qof caadi a qoray mise a i baa qoray marka khatarta in la kala saari waayo wixii a idu samaysay iyo dadka caadiga waxay sameeyeen intee la eg dhibka ugu weynba horta meelahaasay kamid tahay laakiin dhibaatooyinka kasi waaweynna way jiraan masalan robotska hadda masalan waxyaalo badan bay sameeyaan oo dadka hadda meelo badan waxaa jira aan la kala garan karin serviceka inuu qof biniaadana sameeyey iyo qof inuu mashiin sameeyey sanad hore markaan joogay jineeba shirkan i u ka dhacay tusaalooyin badan baan jira oo dadka soomaalidan la wadaagay marka arrintu dhibka ugu weyn waxaa weeye hadday dadka aaminaan waxyaalahan jab g b t laga soo qoranaya inay run yihiin waayo ayaga naftooda meelkaay kasoo xiganayaan marka jaamacadaha masalan ardayda waa lagu ciqaabi jira marka hore oo lama ogolaan jirin laakiin hadda heer waxaa la gaaray la yiraahdo maba la garan karo oo hab lagu garta ma laha inkastoo teknolojiga hab kale oo lagu raadinaya in la fahmana ay jirto marka mushkilada weyn waxaa weye horta biniaadamka inuu ama dadka naga soomaalida inaan ogaano waxaan mashiinka uu noo sheegayo waa wax dad kala qoreen marka hallucination baa la yirahdaa mararka qaarkood hataa su-aashii aad weydiisay si qalad buu kugu jawaabaya marka in la hubsado la yirahdo war waxaan ma runbaa waxaan yani xagee ka yimaadeen oo checking lagu sameeyo yani you have to go back references waa inaad raadisaa dhibka kale jiro waxaa weeye waxyaalahan a i da ama ama technologiga oo dhan dadka anaga soomaalida dad eegta social media waxaa moodaa marka ugu horreysa in dhinaca negativeka loo bato marka aniga waxaan ku gubaabinaa dadka soomaaliyeed in dhinaca fiican loo isticmaalbad marka hore weliba arrimahan a i-ga waayo arrimahan a i-ga waxay noqon karaan caafimaad baa soo geli kara legal baa soo geli kara waxyaalo badan baa soo geli kara marka in aada looga fiirsado oo dhinaca positiveka dhinaca dowladda iyo dadka kalena waxaan kusii baraarujin lahaa in laga sii fikiro dhinaca sharciyada iyo see loo kala garan karaa wixii inay run yihiin inay been yihiin iyo inay biniaadan qoray inuu mashiin qoray sida haddaba aragtay waxyaalo badan buu mashiinka naftiisa kuu sheegi karaa oo xataa af soomaali kugu sheegi karaa ama afkal kugu sheegi karaa marka waa dhibaato soo korortay laakiin aniga am always optimist dhinaca fiican baan ka eegaya waxaan u maleynayaa in wax badan laga faa'iidi doono adula yiraahdo waa garta hadda wuxuu bilaabay inuu af soomaali ku hadla su-aalaad weydiisay af ingiriis baa ku weydiisay soomaali buu kugu jawaabay yes luqado kale haddaad unta taadayba luqad kasta luqado badan baad ku weydiin kartaa uu kugu jawaabaya xataa luqadaha dhexdoodaad isku wareejin kartaa ama ii qor oran kartaa marka intaasoo dhan markuu sahlo haddee waa inaan ka fikirnaa marka muxuu kaloo haleyn karaa marka yani documents baa laga yaaba inaad gelin karto oran karta ii bedel si kale igu bedel aiga masalan hadda waa aragtay xataa imagekii wuu bedeli karaa video wuu bedeli karaa voicekii wuu bedeli karaa marka waxyaalahaasoo dhan inkastoo faa'iidin ay leeyihiin haddee khasaaraheedina way leeyihin marka labada dhinac in laga fiiriyo wey marka waa garta dad badan baaba ka cabsi qaba inuu dad badan shaqa la-aan ka dhigo gaar ahaan dadka wax qora journalistayaasha joornaalada wax lagu qoro kale martaa cabsi maahaba taa waa wax run oba wey already weba dhacdayba dad badan baa shaqooyinkooda mashiin qabtaan hadda in ka badanna way ku dhici doontaa dadka masalan wax qoraa dadka yani waxyaalahan aan u baahnayn aqoon badan dadkaasoo dhan shaqadooda khatar bay ku jirtaa yani dad shaqooyinka qoraalka keliya maaha xataa gawaadhidii waa aragtay driverless baa jira yani howlo kaloo badan baa jira marka arrimahaasoo dhan waa arrimaha haddaba socdaba laakiin weli qaaradaha qaarkood ma gaarin iyo waddanka anigana ma gaarin laakiin waxay u baahan tahay in laga sii tabaabushisto ama lagaba faa'iidaysto aniga mar walba waxaan jeclahay in dhinaca positiveka la fiiriyo la yidhaahdo sideen u isticmaali karnaa waxaan saan u horumarno waa gartay ugu dambeynta marka waxaa laga yaabaa soomaalidu saad sheegtay qaar badan baa baraha bulshada ama social media si khaldan u isticmaala waxaa laga yaabaa qof madaxa ama madax ahaan jiray hadal uu jeediyey in hadal beenahoo codkiisa weeg lagu duubo dadka loo sheegay inuu hebel yiri yes wayba dhacdaaba hadda masalan doorashada indiya ka socota dhibaatooyinka waaweyn ka jira taasaa ka mid a aniga shakiga ma jira soomaaliya inay soo gaari doonto oo already dad ay waxa tijaabinayaan marka waxaa loo baahan yahay dadka in la wacyigeliyo oo loo sii digo oo la yirahdo war waxaan aad arkayso horta ma hubtaa inuu qofkii yahay yani ama wuxuunu sheegaya qofkan inuu yahay wuxuu asaga sheegay marka waxyaalahan o dhan haddayba dhacaysaaba yani marka waa arrimo la raba in laga foojignaado oo dadka lagu dhiirigeliyo la yirahdo scopes oo wax walbood aragto khasab maaha inay wixii runta ah noqdaan waxaa laga yaabaa inuu waxaan mashiin yahay kula hadlaya ama wax lasoo edhergareeyay u yahay oo lagu soo daray waxyaalo kale kaasina wuxuu ahaa maxamed ibraahim
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali